waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka banaadir kaasoo ay uga hadleen dhibaatooyin ay ku qabeen dowladda federaalka maalintii shalay ganacsatada gobolka banaadir ayaa kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan dowladda federaalka waxa ay sheegeen in caqabado iyo culeysyo adag ay in muddo ah kala kulmayaan hay-ado ka tirsan dowladda federaalka oo lacago xaddhaaf ah ka qaada badeecadaha ay kasoo dejistaan dekedda muqdisho waxay kaloo walaaca ka muujiyeen in lacagaha ay dowladda federaalka ka jaranayso dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya qofka ugu yaroo maanta fadhiya bishii konton kunoo doolar baa dekeda looga qaadaa kontonkaas dadka laga qaadaya dadaan ahayn baa dekedii iyo suuqii bakaaraha inta u dhex leh maalgelin ka sameeyey war dadkaas ma diidnay dadka dhan oo bakaara ku ganacsada dhammaantood boqol baa isku dhex maroo taga haddii la yidhaahdo boqolkaa shan ha laga qaado ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay wasiirada sheeganaya oo nagu soo xukumaya wax alla waxay madaxooda ka soo maagaan oo noo soo qayilaya annagaa ka qaalisan dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa in dadka ku dhaqan muqdisho ay marba mashruuc ku tijaabinayso